ilaahay baa yidhi qofka indhaala dembi ma haysto kaa lagrahana dembi ma haysto kaa xanuunsanayana dembi ma haysto waxaa kaloo laga maarmaana dee inuu masaariifdii uhbadii dagaalka nafaqa iyo hubi inuu markaa herayo ayaa laga maarmaanaya kii aan waxba haysaninna isagana waxba ma saarna taasi waa xaalad haddii ayse gaaladu yimaadaan beled bilaadda muslimiinta ka mida wuu ku caynoobayaa dagaalku ehelkeeda oo dhan wuu wada gaadhayaa iyo haddii ayagu kafayn kari waayaan cid alliyaal iyo ciddii markaa usoo dhowaato oo dhan iyagana waa wada gaadhaya jihaadu ahlilkufri walghawaaya gaalnimada dadka wehelkaa jihaadkooda iyo baadida fii daarihim lagula dagaalama fardun cala alkifaaya weeye bikulli caamin sanadkii arka maratan la agtara wax ka badan maya walaa yacumu farduhu kulal waraa dadkoo dhan wada gaari maaya bal kulla xurin qof kastoo xor u gaari muslimin oo muslima mukallafin oo baaliqoo caaqila dii sixatin oo caafimaad saaxiiba oo qudratin iyo awood wa masrafin iyo masaariftii fa in atow libaldatin hadday beled yimaadaan muslimiintu ay leeyihiin tacayana waa caynoobaya waa waajibaya calaa jamiici ahliha ehelkeeda o dhan iyo waman danaa cidda usoo dhawaataa beledkaa ay soo galeen haddii ay kafayn waayaan ehlu beledku wa niswatulkufaari gaalada dumarkooda kal adfaali sidii carruurta oo kale bisabyihim soo qafaarashada lasoo qafaashabay raquu lana inoogu addoomamayaan filxaali markaaba kadal khunaasaa lababyada iyo walcabiido addoomadiina waa lamid mutlaqan iyadoon la kala qaadin wa kullu majnuunin iyo mid kastoo waalan junuunan mutliqan waa liis haysataana waa lamid walilimaami imaamka waxau sugnaay riqu raqu man cadaahum kii ka soo hadhay intaa inuu addoonsado wa qatluhum inuu laayo walmanu inuu iska sii daayo ow fidaahum inuu ku furto bilmaali iyo warijaali rag min asraanaa kuwii laynaga qafaashay ah yuqadimu lwlaa lanaa kaynoo mudan ayuu horraysiin in baana haddii markaas isaga uu caddaado arrinkaasi waxau leeyahay sheekhu dadkii laga soo qafaashay gaalada laba qaybood ayay u qaybsamayaan qaybi mujaradu sabyi iyo soo qabashadaasay addoomba ku noqonayaan waa dumarkii carruurtii labeebkii addoommadii dadkii waallaa waxaasoo dhami soo qabashadaa markaad soo qabto addoommay noqdeen oo dad addoommaho xoolaha khaniimada oo kala la mida ayay noqonayaan qaybina soo qabsashadaa ku addoommoobi maayaane ikhtiyaar iyo doorasho imaamku doortaabay ku addoommoobayaanoo waxa weeye raggii axraarta aha baaliqiinta aha caaqiliinta aha in waa layn marka imaamku wuxuu u door leeyahay muslimiintu afar arrimood waxaan u samayn hadba kii muslimiinta iyo islaamka u dheefta badan oo ah inuu addoonsado haddii loo baahan yahay inuu qoorta ka guro ou laayo inuu iska sii daayo ou gebigooda ila manin sameeyo iska sii daayo amaa inuu furto oo laba miduun ku furto maal uu ku furto oo yidhahdo mid walaba intaasoo maal iyo xoolaa keen haddii aynu markaa u baahannahay amaa inuu ku furto rag ay inaga qafaasheen oo ay inaga haystaan gaaladu waxaanu afartaa shay ugu horraysiin ka awlaha aha inoo mudan waase in baana hadduu u caddaado oo isaga u muuqdo ayuu samaynaya ijtihaad buu ku samayn markaa iska jeclaysasho ku samayn maayo haddii uu markaa arrinka ka yar qarsoomo oo markaa uu kii inoo habboonaa uu hore u yeer soo saari waayo wuu xabisi markaa inta ay uga muuqanayso ka inoo aslaxaahee inoo habboone wa niswatulkufaari gaalada dumarkooda kal adfaali sidii carruurtii oo kale bisabyihim marka lasoo qafaashay raquu addoommoobi lana inaga filxaal isa markaaba walilimaami kadal khunaasaa labeebkii baa lamida labeebyadii iyo walcabiido addoommada mutlaqan iyadoon la kala qaadin iyo wa kullu majnuunin mid kastoo waalan junuunan mudbiqan waa li istabaha ishaysa oan kala goonayn walilimaami imaamkii waxau sanaa raqu man cadaahum ciddii ka soo hadhay kuwa inuu addoonsado wa qatlum inuu laayo walmanu iyo inuu galladaysu iska sii daayo ow fidaahum ama inuu ku furto bilmaali warijaali maal iyo rag min asraanaa kuwi laynaga qafashay ka mid ah yuqadimu lwlaa lanaa ka inoo mudan ayuu horraysiin in baana hadduu u caddaado wa qabla asrin qafaalasho ka hor man yatub ka toobad keena yacsimu damahu dhiiggiisa ayuu ilaalin walmaala waladfaala carruurtii iyo xoolihiina kulla dhammaan casamahu waa ilaaliyey ow taaba bacda asrihi intii la qafashay kadib uu toobad keenay lam yacsimi ma ilaalinayo mimaa dakarnaa aanifan haddeer waxaan sheegnay siwaa dami dhiig waxaan ahayn uma asabiyu saara xukman xugun ahaan musliman buu noqon in kaana fii aabaa'ihi haddii aabayaashta man aslama mid islaamay uu ku jiro وهكذا إذا سباه مسلم مسلم هدو سوق فاشنا والمن من غير أم وأب isagoon hooye iyo aabo wadana falyuclam si ah la ogaado kada laqiitu waa la mid kii la tuuray inta xusu ardunaa haddii dhulkeenna uu koobo dhulkeenna uu ku dhaco aw arduhum ama dhulkooda in kaana fiiha bacdunaa haddii barhkeen uu ku jiro waxa uu sheekhu halkana kaga hadlayaa qofkii intaan la qafaalan toobad keenaya islaamay inuu ilaalinayo dhiiggiisa oo lama daadin karo maalkiisiina lama qaniimaysan karo carruurtiisii yaryaraydna lama adoonsan karo oo lama qafaalan karo intaa dhammaantoodba wuu ilaaliyey wayo islaamnimada iyo xorriyadaba ay ku raacayaan hadduuse toobad keeno intii la qafashay kadib uu islaamo waxa aan sheegnay kama ilaalinayo waxaan dhiiggiisa hayn in la dilo ayuun baan bannaanayn laakiin wixii kale waa socdeen oo markaa ma ilaalinayo uma dhowrmaya maalkii iyo adfaashi waa ka addoomabayaan isaguunbaa markaa dilkii uu ka hadhaya wayo waxaa lay faray inaan la dagaalamay intay ka shahaadanayaan ayaa layidhi markay ay yidhaahdaana casbamanidiam dhiigooda wayga ilaaliya wa amwaalhum taasina waa wixii qabla alasli ka horreeyey ayay noqonaysaa taas intaasuu sheekhu ka hadlay waxaa kaloo halkana uu kaga hadlayaa ilmihii yaraa ama ha labaade ama ha dhadigaade islaamnimaa lagu xukmin marka saddex sababood mid ka mida la helo haddii aabbayaashiisa mid ka mida islaam ahaa oo islaamnimada waladka markaa xilligan waa la xukumay hadduu axadu aabaa'ihi islaam ahaa waayo midkaasoo dhasha fitraa lagu dhala aabihii labadiisa aaba ama yahuuda ama nasrani ama majuusi ka dhiga waxaa islaam yaclu walaa yucla aley islaamkuna waa sarreeya lagama sarreeyo o lagama kormaro masalada labaad waxa weeye haddii qof muslima uu soo qafaasho isagoon aabba iyo hooyo toona wadanin ayuu qof islaami soo qaatay kaasna islaamnimada ku raacayaayoo dee taxda wilaayatii buu noqonayay sidii labada aaboo kale lakiin axad usuulihi hadduu la jiro isaga markaa islaamnimo loo xugun maaye kaas ayuu raacayaa oo tabiciyadda waalidkii baa tabiciyadda ka saabiga markaa ka xoog badan laqiidka ayaa la midaya ilmaha la tuuray haddii dhulkeenna laga helo daarulislaam ama daarulkufri laga helo laakiin muslimiin ay la degan yihiin islaamkiisa ayaa la xugmin markaa daarulislaamka ayuunbaa la qaliyay alislaamu yaclu walaa yucla calayh ay islaamka ayaa sarraynayo laga sarrayn maayo waxau yihi markaa sheekhu wa qabla asrin qafaalasho ka hor man yatubka toobadkeena yacsimu damahu dhiiggiisa ayuu ilaaliyey walmaala waladfaalana wuu ilaaliyey kullan dhammaan casamahu uu ilaaliyey aw taaba bacda asrihi intuu la qafashay kadib uu toobad keena lam yacsim ma ilaalin mimaa dakarna aanifan hadeer waxaan sheegnay siwaadami dhiig waxaan ahayn uma sabiyu saara xukman musliman xugun ahaan muslim buu noqon in kaana fii aabaa'ihi man aslamaa aabayaashii haddii laga helo mid islaamay wahaakada idaa sabaahu musliman hadduu muslim soo qafaashana waa lamid min hayri ummin wa abin isagoon aabiyi hooyatuna la socon falyuclam si ha la ogaado kada laqiidu ilmihii la tuurayna waa lamid inta xusu ardunaa dhulkeenu hadday kobo dhulkeena laga helo aw arduhum ama gaado dhulkeeda haddii laga helo laakiin waa in kaana fiiha bacdunaa haddii muslimiinta qaarkeen ay meeshaa joogaan kaasunbaa markaa la raacinaya baabulghaniimati halkana wuxuu baab yahay haniimadii haniimadu sharci ahaan waa aribx luq ahaan waa aribx sharci ahaanna waxaa la idhaha maal kii gaalada asniinta ee xarbiyiinta ay lahaayeen ee laga soo helay ee dagaal iyo xoog laga soo helay kaas haniimaa la yidhaahdaa haddiise wixii aan markaa intaa laga soo heline markaa iyadana fay baa la yidhaahdaayo dib ayuu inooga iman doonaa haniimooyinkuna ummadihii hore xalaalumay ahayn ummaddeennan ayuunbay xalaal noqotay sida xadiidkii nabigu ku tilmaamayay shan arrimood ayaa markaa laysiiyo laygu gargaaray wauxillat liya alghanaa'im walam taxila liaxadin qablii axad iga horreeyeyna lama banayna haniimada aniga ayaa lay baneeyey buuli maa ja'anaa wixii inoo yimaadee min maalihim xoolahooda maca tacab dhibaato inoogu yimaada haniimatun baa la yidhaha waqadamuu minhu salab waxay ka horrayseen furkii liqaatililmasluubi kan la furanayay kii dilay buu sugnaaday huwa waa macahu waa waxaa la jira min farasin wa alatin aala'a wa amjaca iyo alaaba wamaa caddaa aslaabahum furkoodaa wixii ka soo hadhay mimaa qunima wixii la qanimaysaya khud khumusahu shan meelood meel qaadoo akhirhu dibdhig walbaaqii inta soo hadhayna qusima waa la qaybin cala aladiina kuwii baa loo qaybin shahadulqitaala dagaalka xaadiray biqasdihi ayagoo u qastin fursaanan ow rijaalan ama ha fuushanaadaan wax ama ha lugaynayaanbe halaaatun saddex lilfarisi lmuqaatili kii faraslaahee dagaalamaya minhum ayaa ka mid ugu sugnaaday wa sahmun waaxidun sahmi keliya liraajili wuxuu sugnaaday kii lugta ahaa in kaana kullun mid la arka hadduu haday musliman mukallafan xoran oo xora wa ilaa haddii kala falahum radkhun baa u sugnaaday kafaa oo ku filan wa radkhuna qadrun waa qadar duuna sahmin ka hooseeyo yejtahidu fiihi limaamu imaamku uu ku dadaali biictibaari ma wujid wixii la helay isagoo ictibaarinaya waxau sheekhu leeyahay wixii maal gaala inooga yimaada tacab iyo dhib iyo dagaal iyo hawl inoogu yimaada qaniimaa la yidhaahdaa waxaana la horraysiin salabka iyo furka ayaa la horraysiinoo kan la furanayo kii dilay ayaa la siin waayo qofkii qof dilaa markhaatina u haysta falahu salabuhu furkiisa isaga ayaa leh ayaa nebigu sala allahu calay wasalam yidhi salabkuna waxaa la yidhaahdaa wixii xarbigani uu watay ee ama farasa ama aaladii uu ku dagaalamayaba ama amticadii iyo alaabtii ah maryihii iyo wixii u xidhnaaya intaa horta waxaa la siin qofkii dilay oo fur baa la yidhahdaa intaa wixii ka soo hadhay ee lasoo qaniimaystay shan meelood baa laga dhigayaayoo meel ka mida waa la dibdhigi oo meel baa la dhigi baaqigoo arbacatu akhmaasa waxaa loo qaybinayaa dadkii dagaalka ka qayb galay ee dagaalkaa u qastiyey ama ha ahaadaan fardoolay ama lugley ha ahaadaane saddex sahmi waxaa la siin fariskii muqaatilka ee dagaalamayo sahmina isagaa qaadan laba sahmina faraska ayuu ku qaadan sida markaa xadiidkii saxiixa u ahaa rasuulku kii faraska lahaana laba sahmi buu siiyey kii lugeynaya sahmi qura ayuu siiyey ayaa xadiidku ahaa laakiin waxaa shardiga cidda sahmigaa la siinayo inuu yahay qof muslima inuu yahay qof baaliq oo caaqila inuu yahay qof xora haddiise uu gaal yahay nala dagaal galay ama sabi ama majnuun uu yahay amaba gabadh uu yahay ama dimi uu yahay rudakh xogay rudakhahoo ku filan ayaa la siinaya rudakhana alcataa lqaliil baa la yidhaahdaa waa waxaa sahmiga markaa ka hooseeya oo imaamku uu qadarkiisa ku dadaaliyo uu isagu markaa eegi iyadoo weliba dee maalkan la hayo iyo loosii ictibaarinayo markaa sahmiga muqadarka ayuunbaan la gaadhsiinaynin waa waxyaalaha ay markaa culummadu yidhaahdaan shan shan lama gaadhsiiyo kow waxa ka ah mutco marka la joogo xoogaygaa dumarka loo dhig waxa la meher lama gaadhsiiyo idaaxii aynu soo maraynayna waxaa la yidhahaa xukuumana arshi muqadara lama gaadhsiiyaa la yidhaahdaa waxaa kaloo la yidhaahdaa rudakh oo kana sahmi muqadara lama gaadhsiiyo iitana nujuum lama gaadhsiiyaa la yidhaha iituna weynan haddana waxaa addoonka marka la kitaabeeyo loo dhiibayo ama laga daynayo taana waxaa la yidhaahdaa nujuum lama gaadhsiiyo intii lagu kitaabeeyey markaa rudakhu waa inuu sahmiga ka hooseeya waxau markaa sheekhu yidhi maa jaaanaa wixii inoo yimi min maalihima maca tacabi dhib inoogu yimi haniimatun baa la yidhaha waqadamuu minhu salab furka ayay ugu horraysayeenoo liqaatililmasluubi kan la furanayay kii dilay bay u sugnaaday huwa man macahu wixii la jiray weeye min farasin waallatin iyo alaabtii dagaalka wa amticatin iyo alaaba wamaa caddaa aslaabahum wixii ka soo hadhay furkooda mima qunima wixii la haniimaysay khud qaado khumusahu shan meeloodoo meel qaado akhirhu markaa dibdhig walbaaqiina qusima baaqiina waa loo qaybin cala aladiina shaahaduu lqitaala kuwii dagaalka ka qayb galay baa loo qaybin biqasdihi qasad ay u qastiyeen kaga qayb galay fursaanan aw rijaalan ama ha aadaan fardoolay ama ha aadaan luge halaaatun lilfarisi lmuqaatili minhum saddex qori waxaa qaadan kii markaa faraslaha ee dagaalamayay wa sahmun waaxidun liraajili sahmi keliyana kii lug layidhahaabaa qaadan in kaana hadduu hado kulun musliman mukalafan odee xoran oo xora wa ilaa haddii kala falahum radkhun baa u sugnaaday kafaa ku filan wa radkhuna qadrun duuna sahmin sahmi ka hooseeya waa yejtahidu fiihi alimaamu baa ku dadaali biictibaari maa wujid iyadoo la ictibaarin wixii markaas la helay wa khumisa alkhumsu aladii takhallafa khumuskii hadhayna shan meelood ayaa laga dhigay fa khumsuhu meeshii yucdaa liaali lmustafaa baa la siiy nebi maxamed aalkiisa sala allahu calay wasalam waalkhumusuna fii masaalixi alislaami islaamka masaalixdiisaa la marin wa haalithu lakhmaasi khumusyadaa kii saddexaad in la itaami agoommadaa la siin raabicuhaa yucdaa liahlilmaskana ka afraadna waxaa la siin dadkii masaakiintaha wa bni sabiili ibnu sabiilkiina khaamisun ka shaneeye weeye mucayana ha la cayinay walilimaami imaamkii waxau sunaday an yasiida inuu kordhiyo man xasala minhu kuu ka yimi jihaadun zaa'idun jihaad dheeraadii xogay ayuu siin wa huwa nafal kaana nafal baa la yidhaahdaa waxau sheekhu leeyahay arbacatu akhmaaskii waa taynu tilmaanay halkii la marinayey wuxuu noo sheegayaa meeshii aynu ni dibdhigee shanaynaysay isagana shan meelood baa laga dhigi waclamu ana maa qalimtum min shayin fa ana lillahi khumusahu walirasuuli walidilqurba walyataama walmasaakiin wabni sabiil aayaddaa qur-aankaa baa tilmaamaysa markaa meel mu- nebi maxamed aalkiisa reer banu haashim iyo reer bani mutalib ayaa la siinayaa markaa khumuska labaadna masaalix alislaam baa suquurta iyo xusuunta ilaalinteeda iyo qudaada iyo waxaasaa la siin ka saddexaadna aytaamtii agoommada ayaa la siinayaa ka afraadna dadka masaakiintaa baa la siinaya ka shanaadna ibnu sabiilka iyo socotada ayaa la siinayaa imaamka w- ama amiiruljeyshka waxaa isagu leeyahay ma- masaali maalkaa masaalixda inuu uga siyaadiyo kii jihaad dheeraada iyo geesinimo muujiyey inuu markaa isaga wax dheeraada siiyo ayaa u furan nafal baana kaa la yidhaahdaa oo tanfiilku waa ziyaadintaa markaa loo kordhinayo wuxuu uhi wakhumisa alkhumsu aladii takhallafa khumuskii hadhay shan meelood ayaa laga dhigi fakhumsu yucdaa liaalilmustafaa baa la siin walkhumusna fii masaalixilislaami islaamka masaalixdiisa ayaa loo iili wa haaliulakhmaasi akhmaasta keedii saddexayn in la etaami agoomaa la siin raabicuhaa yucdaa liahlilmaskana dadkii ahlumiskiinkahaa baa la siin wabnu sabiilina khaamisun kashanad wey mucayana ha la cayinay walilimaami an yaziida bawsun inuu kordhiyo man xasala minhu jihaadun zaa'idun jihaad iyo dagaal dheeraadii kuwu ka yimi inuu kordhiyaa buu leeyahy wahuwa nafal kaana nafal baa la yidhaahdaa ziyaadada noocaasa baabu qismilfay-i fayga qaybintiisii ayuu halkanna inoogaga hadlayaa alfay-u waxaa la yidhahaa noqosho min faa'a bimacnaa rajaca waxaana markaas looga jeedaa wixii markaa gaalada aynu ka helo bilaa tacab haddii dagaal iyo hawl lagu soo qabsadana waataynu soo maraynay qaniimo la odhanayay wixii bilaa tacab iyo dhiblaan inooga yimaadana fay ayaa la yidhaahdaa wuxuu markaa sheekhu yidhi wamaa ataa wixii yimaada ee min maalihim gaalada maalkooda ah bilaa tacabin dhibla-aan inoogu yimaada fa kulluhu fay-un baa la yidhaahdaa wa qasbuhu wajab qaybintiisuna waa ay waajibtay fajcalhu aydan ku noqode waxaad ka yeeshaa khamsatan min ashumin shan sahmi ayaad ka dhigaysaa fa khumsuhu khumuskii liahli khumsi lmaqnami haniimada khumuskeeda ciddii la siin jiray ayaa la siinayaa wamaa cadaahu wixii ka soo hadhayna liladiina cuyinuu kuwii loo cayimay lilghaswi duulimaadka oo miman ursiduu kuwii loogu talagalay waduwinuu loo diiwaan geliyey ayaa la siin mufadilan isagoo kala fadili fii qadri listixqaaqi mudashada qadarkeeda bikahrati alciyaali ciyaal badnaan iyo walinfaaqi nafaqayn badnaan ayuu ku kala saari wajaaza waxaa bannaan sarfu fadlihim dheeraadkooda in loo lilmaslaxa ka sarfi fi lkhayli isagoo farda wiiloo farda soo siiya oo fi laslixa amaba hub iyo wixii lamida soo siiya waxa uu sheekhu leeyahay wixii maal ah ee gaalo aynu ka helo bilaa tacab iyo bilaa dhib iyo bilaa dagaal la-aan inoogu yimaada fay ayaa la yidhaahdaa fay ayaa la yidhaahdaa faygana waxa waajiba in la qaybiyo qaabka loo qaybinayana wuxuu yidhi shan qaybood ayaa laga dhigayaa ma afa allahu calaa rasuulihi min ahli lqur'aa falilaahi walirasuuli walidilqurbaa walyataama walmasaakiini wabni sabiil waxaa ilaahay ku soo celiyay rasuulkiisa heluquraha ilaahay kaga soo celiyo allah ayuu usugnaaday rasuulkiisa u sugnaaday qaraabadu u sugnaaday agoommu u sugnaaday masaakiinta iyo socotada haddaba shan meeloodow meel yusrafu liahli khumusilmaqnami haniimada shan meeloodow meesheedii ciddii la siin jiray ayaa la siinayaa waa kuwii markaa aynu hore usoo tilmaannayoo aanu nidhi wakhumisa alkhumsu aladii takhallafa khumsu yucdaa liahlilmustafaa iyo masaalix alislaam iyo aytaamta iyo masaakiinta iyo ibnu sabiilka ayaan mid inta isagana shan qaybood laga sii dhigay sii qaniimada oo kale ayaa shantaa qolo la kala siin inta soo hadhay oo arbacatu akhmaaska soo hadhayna waxaa la siinayaa dadka loo cayinay dagaalka ee loogu talagelay ee loo diiwaangeliyey ayaa la siinayaa muqaatilada ama murtasiqada kuwa markaa mushaharka qaata kuwa murtasiqadae markaa dagaalkaas iyagu markaa ku jira ayaa la siinayaa markaa murtasiqana waxaa loo y loo yidhi kuwan dee ayagu nafahoodiibay inay diinta ilaahay ku difaacaan ugu tala galeen risiqna ilaahay ka doonaya markaa kuwa ayaga loo diiwaangeliyey ee loo qoray kuwaas ayaa la siinaya kuwa iyagu mutatawicada ah ee markay markaa wax ay iyagu firfircoono helaan uun dagaalka gala iyaga sakada iyo waxaas ayaa laga qaybinaya fayga murtasiqada ayuunbaa markaas yeelanaya waxaana markaa waajib imaamka ku inuu xaaladooda markaa baadho oo ee cidday nafaqaynayaane carruur iyo xaasasiiyo markaas inuu eego oo markaasuu ugu kala badiyo hadba istixqaaqa iyo mudashada qadarkiisa oo midna markuu ka ciyaal badan yahay iyo ka waxbixin badan yahay ayaa dee looga badin kii markaa xaas iyo ciyaal iyo waxba toona aan isagu wax siinaynin haddii markaa ay wax ka soo dheeraadaan oo ay wax ka dheeraad noqdaanna waxa markaa wixii ka dheeraad noqday loo iilayaa maslaxada muslimiintu markaas ay leeyihiin hadday noqoto markaa fardo lagu soo iibiyo hadday noqoto aslaxa iyo hub markaa dadka muslimiinta loogu soo iibiyaba taas ayuunbaa markaa lagu samaynaya wamaa ataa waxay yimaado ee min maalihim gaalo maalkooda bilaa tacabin dhibla-aan noogu yimaada fa kulluhu fay-un dhammaantii waa fay ayaa la ydhahaa wa qasmuhu qaybintiisuna wajaba wuu waajibay faajcalhu aydan ku noqonee waxaad ka yeeshaa macnaa sidii tii hore oo kale hamsatan min asumin shan sahmi yaala shan sahmi ka dhig fa khumusuhu shantaa sahmi midkii liahli khumsilmaqnami qaniimada khumuskeeda ehelkii iyo ciddii la siin jiray ayaa la siinayaa yeelanaysaa wamaa cadaahu wixii ka soo hadhayna liladiina ee afarba arbacatu akhmaaska kalena liladiina cuyinuu kuwii loo cayimay lilghaswi duullimaadka ee miman kuwa kaaday ursiduu loogu talagalay waduwinuu ee loo diiwaangeliyey ayaa la siin mufadilan isagoo kala fadili fii qadri listixqaaqi mudashada iyo inta la siinaya qadarkeedana bikahrati alciyaali waalinfaaqi ciyaal badnaan iyo nafaqayn badnaan ayaa markaa lagu kala fadili oo laysu leekaysiin maayo e midba markaa dee kuu ka ciyaal badan yahay iyo uu ka waxbixin badan yahay ayaa loo badin oo kii markaa isagoo aan waxba bixinaynin waa looga badin wajaaza waxa bannaan sarfu fadlihim dheeraadkooda in loo ilaali lmaslaxa dhanta in loo iilo ka sarfihi fi lkhayl aw fi laslixa iyadoo markaas waxaa loo iili fardihii iyo aslixadii ayaa lagu bixin halkaa waxaynu ka qaadanaynaa madaxda yacni dadka muslimiintahay ay samaysanayaan waxay noqonayaan kuwo markaa ku shaqaynaya oo ilaalinaya maslaxadooda iyo dantooda oo hantidaas iyo xoolaha dadka muslimiintaha ay leeyihiin ayagoo aan guryana ka samaysanaynin wax kalena aan ka dhiganaynin ee maslaxadooda iyo dantooda iyo wixii baahidoodaahuun ayuunbay ugu fulinayaan sidaa daraaddeed buu markaa sheekhu wuxuu leeyahy yacni weliba inuu nin mutafaqida oo la socdo axwaasha ciidankiisa inuu noqdo inaan markaa mushaharkii laysu leekaysiinine in loo kala badiyo si ay markaa u kala hawlo badan yihiin loogu kala badiyo waxaa kaloo layidhi wixii dheeraada in xoolo oday uun laga dhigo oo jeebad la iska gashado maahae waa in maslaxadda muslimiinta markaas loo eegaa oo hadday u baahan yihin hub in loo soo iibiyo hadday u baahan yihin farda in loo soo iibiyo loogu soo iibiyaa iminka dee farduhu berigaa hore halkii tiknikada ayay ku jireen maanta dee waxaa laga maarmaana in wixii ay dadka muslimiinta ay u baahan yihiin ee markaa dabaabaad iyo diyaarada in loo soo siiyo waayo ilaahay baa ihi waaciddu lahuma stadactum min quwa wa min ribaati alkhayli turhibuuna bihi caduwa allahi wacaduwakum ilaahay baa yidhi waaciddu lahuma stadactum waxaa kartaan ee awoodaan u diyaarsada baa ilahay waaciddu lahuma stadactum min quwa ee awooda wa min ribaati alkhayl iyo farda markaa xidhidood iyo diyaarsashadood u diyaarsada baa ilahay yidhi turhibuuna idinkoo ku cabsi gelin baa ilahay yidhi cadowgiina iyo cadowga ilahay idinkoo ku cabsi gelinaya oo idinka cabsanayaan dadka muslimiintana xuquuqdooda waxaa la ogolaan karaa un marka ay markaa awood leeyihiin ee ay la siman yihiin ee markaa laga cabsanaya markayse ka hooseeyaan sida maanta markaa ayna haysataa waa taa aad arkaysa markaa falastiiniintiisoo loo geli meel kastoo muslim jooga sida loogu duqayn sida xuquuqdooda markaa meel loogaga dhacayo ee wax alliyaariyo wax loo dhowrayo iyo wax loo ilaalinaya toona aanay jirin waa hoosayntaa iyo markaa awooddaa laga ilaaliyey ayaa taana ku keenaysee madaxda muslimiinta waxaa la gudboon inay markaa dadka muslimiinta hantidooda iyo maalkooda iyo masaalixdooda inay ilaaliyaan inay markaa maalkooda ay u soo siiyaan oo ay u geliyaan wixii markaa dantooda iyo wixii markaa cadowgooda iyo gaalada ay iskaga difaaci lahaayeen wallahu aclam
iyo macquud iyo meeshii makaankii iyo maalkii iyo siiqadii intaasay arkaanteedu noqotaa wuxuu hi sheekhu in yatlub ilkufaaru gaaladu hadday doonaan jizyatan jizye hadday doonaan wajaba cala alimaami imaamku waxaa ku waajiba an yujiiba man dalab ka doonay inuu ajiibo ayaa waajib ku ah bisiiqatin siiqo ayaanay ku waajibaysaa wadikri maalin iyo maal sheegiddii iyo xusidi jaarin oo socon walam yajuz mana bannaana aqalla min diinaarin diinaar wax ka yarina ma bannaana can kulli xorin mid kastoo xora dakarin oo lab mukallafin oo baaliqa caaqila ah taasoo lahu kitaabun daahirun kitaab muuqdaa u sugnaaday oo mukhtafi ama qarsoomay kadalmajuusuna waa lamid caabudunniiraani naarta caabudayey walam tajuz uma bannaana licaabudilawhaani sanamyaalka kuwa caabudaa uma bannaano ayaga waxau leeyahay sheekhu haddii ay gaaladu codsadaan inayna dhex joogaan oo jizye iyo gibir ay bixiyaan waxaa waajib ku noqonaya imaamka muslimiinta ama naa'ibkiisa inuu ajiibo ciddaa doontay inuu ka ajiibo waxaanay markaa ku sugmaysaa siiqo iyo dhawaaq iyo hadal oo ah aqrartukum waxaadi ku sugayma ama adintukum fili iqaamatikum bidaarina maalan waxaan idinku sugay ama waxaan idin idmay inaad daarta iyada ku nagaataan jizye caynkaa iyo caynkaasana aad bixisaan waxaa kaloo markaa iyana laga maarmaana bisiiqatin wadikri maalin iyo maal sheegiddii jaarin socon waa inaad markaa maalka noocaasa ee soconayana bixisaan waa inaad xugunkayada u hogaansataan iyaguna waxay odhanayaan markaa waana ballay ama waraday ayaan ka noqonay waxaa laga qaadaya jizyadana diinaar baa ugu yar sanadkiiba midkii laga qaado mana bannaano in ka yar in laga qaadaa ma bannaano waayo nebigu sala allahu calayhi wasalam markuu mucaad u dirayay yaman wuxuu yidhi mid kastoo baaliqa diinaar ka qaada ama waxa u dhigma ee marya ah ka qaadayuu yidhi diinaar wax ka yar in laga qaadaa ma bannaana mid kasta oo xor ah amaa yacni jizyada waxaa la yeelayaa mid kasta oo xor ah addoon isaga jizye loo gunti maayo lab oo ruuxii dumar ahaana loo gunti maayo mukallaf oo baaliq oo caaqilee sabi iyo majnuun toona ayagana jizye loo gunti maayo waxaa kaloo laga maarmaana cidda jizyada lala gelayaa waa inuu kitaab daahir oo muuqdo leeyahay sida yuhuudda iyo nasaarada iyo waa inay leeyihiin ow mukhtafi ama qarsoomaydaan wuxuu uga jeedaa waxaa yidhaha qoryo markaa la yidhaha kutub bay lahaan jireen oo kutubaha ilaahay soo dejiyey markaa u nisbo sheegta majuustoo kale waxaa yidhaha kitaab bay lahaayeenoo waa laga rafciyey laakiin ciddii aan kitaab iyo shubatu kitaab toona lahayna sida kuwa sanamyaalka iyo cadceedda iyo waxaa caabudaa kuwaasi ayaga markaa jizyadii loo gunti maayo ayaga waa inay islaamaan iyo in markaa dee dagaalkaas uun lagula jiro wax ka dhexeeya ma jiraan yatlub ilkufaaru jizyatan hadday dalbaan wajaba waxaa waajibku cala alimaami an yujiiba inuu ajiibo man dalaba ka codsaday bisiiqatin siiqo ayaanay kuwa waajibaysaa wadikri maalin iyo xoolo sheegidii jaarin oo socda walam yajuz ma bannaano aqalla min diinaarin diinaar wax ka yar in lala galaano ma bannaano can kulli xorin mid kastoo xora ayaa jizyada lala geli can kulli xorin calaa kulli xorin ذكر والله مكلف وبالغ عاقل لو كتاب ظاهر كتاب مقدوس ولا مختفي أما قصامت كذا المجوس ولم يكن عبد الأوثان عبد النيران النار عبدي ولم تجوز ببنانج عبد الأوثان السلمية لكو عبده ومجوس سيو كتاب بلا هنكرين بليه وما كسل إمامه إمام كولا قرقر تامي ندبا سننويد وقت يفعل أو سميه حتى يزيد إلا وكفر ليما حتى يزيد ماله إلا مال كيد وكفر عن الأقل ينتي يرين ويستحب على صنيعان غني كي مالغبينك أربعة ونصفها أفرتا نصف يدنا عن ذي توسط كيد على حيث يصاحبك معه لجلا وليشتري شرطية ضيافة martigelin laman yamuru ka soo maray mina inaga mid calayhim korkooda soo maray zaa'idan xaal yahay deefadaas mid ka dheeraada in lam yadur haddaanay wax dhibaataa u geysanaynin maalqabeenka arbaca wa nisfuhaa afartaa niskeedna can dii tawasudin kii dhexdhexaysiga u saaxiibkaaga macahu la jira waliyashtarid ha shardiya diyaafatan martigelin laman yamuru ka soo maray mina inaga mid calayhim korkooda soo maray zaa'idan xaalu yahay deefadaas mid ka dheeraada in lam yadur haddaanay wax dhibaataa u geysanaynin waxau leeyahay sheekhu imaamku wuu la gorgortamayaa mumaakasadu waa tafaawudka iyo heshiiska markaa kordhiya iyo intaasaa laydinka qaadaya iyo mumaakasadu waa taa wuu la gorgortamayaa imaamku marka sunnanimo marka uu sameeyo jisyadaa si uu markaa uga kordho intii yaraydee diinaarka ahayd si uga kordho oo kii markaa hodankaana afar diinaar buu ka qaadi kii madhaxaadka ahaana laba diinaar buu ka qaadi kaan waxba haysa nin badan baa hal diinaar buu kaga qaadaya oo cumar baa sidaa sameeyey baa leeyahay waxaa kaloo weliba ayana u shardinayaa inay marti geliyaan ciddii muslimiinahee soo martaa inay iyagana martigeliyaan martigelintaasoo dheeraad ka ah ee jizyadii waa haddii aanay wax dhur iyo dhibaato ah aanay u keenin haddayse dhib ku keenayso waxba markaa u shardin maayo wamaa kasal imaamu imaamku wuu la gorgortamay nadban sunanimeed waqtiga facala uu sameeyey xataa yaziida maaluhaa ilaa maalkeedu ka kordho can alaqali intii yaraydee halkii diinaar ahayd ويستحب عن غني أربعة غني أفر أيها الله سنية ونصفها نسكي الأفر نسكي الله أيها الله سنية عن ذي توسط كده على حالك وصاحبك معه لجر إن انت على يقاضي سيارة وليشتري هاشر دي إمامك ضيافة مرتقلين لمن يمر خصومر منا إن يمد عليهم صمرا زايدا حال مرتقلين ده سيكاد يراطعي إن لم يضر هديان يوحد بأتاكينين وحيث goortii saxad ay ansaxdo ulzimuu bisharcina sharcigeenna ayaa la laasimin walyucdi ha bixiyo kullun mid la arkaa maa calayhi waxaa korkiisa aday mudcinan isagoo hoggaansan walyucraf waha lagu aqoonsado bilubsi xidhasho lilkhiyaari maryo doorsoon ay xidhaan jamiicuhum dhammaantood washaddi iyo adkeyn lizunnaari suunka ay dusha mariyaan walyumnacuu ha loo diido min ficli maa qadarnanaa waxayna dhibay samayntiisa waa in loo diidaa wa qowli kufrin iyo hadal gaalimo yusmicuunahu lana ayna maqashiyaan wa min rukuubi lkhayli fardaha fulidooda waa in loo diidaa maca rafci binaa iyo dhiska oy kor yeelaan can muslimin ay ka kor yeelaan iyo wamaa yusaawi waxaa la simanaya min binaa dhis ah waxau leeyahay sheekhu markay ansaxdo jizyada caqdigeedii waxaa la laaziminayaa sharcigeenna wixii aan cibaadaadka ahayn sharcigeennaa la laaziminaya ay ku dhaqmayaan mid walibana waa inuu bixiyaa wixii lagu leeyahay ee xuquuqda aadamiinta hadday mucaamalaad tahay hadday wuxuu dilay ay magdhowga tahay mudcinan isagoo khuduucsan oo dullaysan oo hoggaansan waa inuu bixiyaa waxaa kaloo halkana sheekhu nagu sheegay wax lagaga garanayo dadka muslimiinta walyucrafuu bilabsi lilkhiyaari jamiicuhum khiyaarku waxa weeye waa maryo markaa la doorinayo waxay ku tolanayaan maryahooda korkooda ayaa meel markaa aan wax lagaga tolin sida garabka oo kale midab khilaafsan maryaha ay xidhan yihiin midabkooda oo nasaaradoo kale wax arzaqa baa la yidhaahdaa yahuudd oo kale asfar baa loo xidhaa majuustoo kale axmar iyo aswadiya baa loo xidhaa sidaa ayaa loogu kala sameeyaa washadi lizunaari iyo suunka iyo waxay dhexda ku xidhan yihiinoo ay markaa dusha soo mariya oo hoosta muhamarine baa lodhaya dusha idinku soo mariya waa calaamad lagaga soocayo dadka muslimiinta nimankii taalibaan la odhan jiray ayaa berigii ay xukumayeen sidaa ku hirgeliyey gaalada markaa waa baalka ay suunka ay soo marinayaan iyo maarayaha yaree midabkaa ka duwan leh ay dusha kaga tulayaan hana loo diida buu leeya sheekhu waa in laga mamnuucaa wixii ina dhibaya muslimiinta hadday dil tahay hadday jisiiday bixin waayaan haddii ay waxyaalo kale iyo jaajusnimo iyo dhib kale la yimaadeen waa in loo diidaa wixii ina dhibaya hadal gaalnimo oo ayna maqashiiyaanna waa in markaa iyadana loo diidayo gaalnimadooda waxooda ay hoos u qarsaano ay dadka muslimiinta ku fidnaynin khamrigooda iyo khansiirkoodii waa inaanay muujisanin fardaha markaa waa inaanay fuurin waayo farduhu waxa weeye dee waxaynu cadowga ilaahay markaa ku cabsi gelinaynin aynu ku dagaalgelaynin weeye inay dhiska markaa ka sarraysiiyaan dadka muslimiinta ama ay la simaanna waa laga ilaalinayaa markaa waa inaanay qof muslima ama la simin ama aanay markaa ka kormarinin dhiskiisa waa loo diidayay alislaam yaclu walaa yucla caleyh islaamku waa sarreeya lagama sarreeyo iyo si aanay cawraadka muslimiinta aanay u daalacanin wacaydun saxad goortii ay ansaxdo jiziyada caqdigeeda ulzimuu bisharcinaa sharcigeena la laasimin waliyucطi ha bixiyo oo ha siiyo kullu mina kullun mid la arkama calayhi waxaa korgiisa mudcinan isagoo dulaysanoo hoggaansan waliyucrafaa la aqoonsadaa bilubsi xidhasho lilkhiyaari wax doorsoon ay xidhaan jamiicuhum dhammaantood iyo washaddi adkayn lizunaari suunkii iyo wixii dhexdeeda ku xidhan ay dusha soo mariyaan waliyumnacuuha loo diido min ficli maa qadarnaa waxayna dhibayo falkiisa ha loo diido wa qowli kufri hadal gaalnimada ha loo diido yusmicuunahu lana ayna maqashiyaan wa min rukuubi alkhayli fardaha fulidoodana ha loo diido maca rafci lbinaa iyagoo loo diidayo dhiska koryeelkiisana can muslimin ay ka koryeelaan iyo wamaa yusaawi waxa la siibana min binaa'ina waa loo diidayaa kitaabu saydi wadabaayixi wuxuu u baab yahay ogaarsigii iyo gowracii markaa shaada yasiidu saydan wuu ogaarsay way ogaa dhalo waa lagu idlaaqaa dabaayixna waa jamcu dabiixa bimacnaa madbuuxa shaygii la gowracayay ayaa loo jeedaa waidaa xalaltum fastaaduu ilahay baa markay xalaaloodaan ugaarsada ilaa maa dakaytum waxaa gowracdaan mooyaane baa layidhi wuxuu sheekhu uhi dakaatu kulli maa calayhi yuqdaru waxaa la yaaliyo wixii la karaya gowraciisu bidabxihi ayuu ahaaday in la gowraco wamaa siwaahu wixii ka soran yucqaru waa la boqnogoyn ama waa la dhaawici fadabxu haddaba dabxigu qadcu saa'iri lxulquumi xulquumka hunguricadka macalmarii hungurica madowgana in lala qabo oo la jaro weeye fi lmadbaxi almacluumi meeshaa laga gowraca la yaqaano wa qadcu kulli minhumaa mid kasta oo labadoodaa ka midagoyntiisa qadow jabu culimmadu waa waajibiyeen lalwadajayni macahumaa biyabuuflayaasha ayaga oo la jira may oo waajib mahay bal yundab waa la sunneeya walcaqruna waa jurxun waxyalo mushiqun oo nafda saara mushiqun liruuxi saara xaysu intahad meeshii ay gaadho isaabatu lmajruuxi kala dhaawacay waxyaladiisu bijaarixin ayaana lagu gowrici ama yacni lagu waxyeelayn naxwi lxadiidi xadiidkii oo kale weeye walkhashab iyo looxi la sinni iligii waladfaari cidiihi may oo fayi tujtanab iyada waa laga dheeraan waxau leeyahay sheekhu gowraca shayga la awoodo shayga la awoodayo xayawaankii la cunayey ee weliba awoodda loo lahaa in la qabto oo la dabdiyo xayawaankaa la cuno waxay ku xasishaa gowrac wixii ka soo hadhay ee la kari waayena aan dakadii mutawaxish ka ahay markaa meelaha iska wadan yucqaru buuhi isagana waa la dhaawici oo waa la waxyeelayn haddaba labadii midoo kale saare wuxuu uhi gowracu waa in xulquumka hunguriga hungurcadkee neefdu ay marto iyo marii'a oo kaa hunguriga madoowa raashinku uu maray iyo sharaabku labadaaba waa in la jaraa haddii uu wax ka tagu labadaaba jari waayo macnaha oo neefkii sidaa ku dhinto xaaraan buu noqonaya marka labadaa goyntooda waa waajib oo culimmadu waa waajibiyeen laakiin wadajaynka wadajaynku waa labadaa yacni margiyada markaa xididada waaweynayb iyo buuflayaasha laydhaha hareeraha kaga xiga ee hunguriga ku wareegsan ayaa goyntooda waajib mahay waa iska sunna markaa geela iyo wixii la midaba halkaa dhuuntaa laga gowrici wixii kalena halkan hungurigee soke ayaa laga gowracaya kaasi waa shaygii la karay gowraciisii waxa yimi shaygii la kari waayey caqrigaa haddaba lagu samaynayana waxaa weeya buhi waa jurcun musiqun liruuxi waa waxyeelo nafda saartaa oo meel alliyaniyo meeshii ay kaga dhacdo ee jidhkiisa kaga dhacdee waa waxyeello uu nafta ka saartaa aaladii iyo wixii ayuu halkan inoogu sheegaya wuxuu leeyahay waxaanay markaa ku xasilaysaa shay jaarixa oo yacni wax dhaawacaya oo wax yeelaya sida xadiidkii oo kale la afeeyey ama khashabkii iyo markaa looxii markaasina la xalluufay laakiin iligii iyo ciddiyihii maya oo ayaga waa laga dheerinaya waxba lagu gowrici maayo man hala dama wadukira sma allahi fakuluu wixii dhiigga daadiye magaca ilahay lagu xuso cuna laysa sina wa dufra aan ahayn iyagu iliguna waa lab dufriguna mudulxabasha buu nebigu iyaga waa laga dheeranaya waa laga fogaanaya dakaatu kulli maa calayhi yuqdaru dakaatu kulli maa shay dhammaantii gowraciisa yuqdaru calayhi la kari bidabxihi gowraciisa ayuu ahaada wamaa siwaahu kaa la karay wixii ka soo hadhay la kari waayo yuqaru isagana waa la dhaawaco waa la boqlugooy fadabxu qaطcu saa'iri lxulquumi xulquumka dhammaantii oo la jaro weeye waa maca almari mariyana la qabo fi lmadbaxi almacluumi meeshii laga gowrici jiray la yaqaanay wa qaطci kulli minhumaa mari'a iyo xulquumka goyntiisa qadawja way culimmadu way waajibiyeen lalwadajayni oo macahumaa la jira maya in la gooya waajib maaha bal yundab waa la sunneeya waalcaqruna jurxun jarxun waana dhaawac musiiquna ruuxi nafda saara xaydu intahad meeshii ay gaadho isaabatulmajruuxi kana dhaawacayo waxyeelayntiisu bijaarixin ayaana wax lagu gowrici naxwalxadiidi xadiid oo kala walkhashabiyo loo lasinni waladfaari ciddi iyo ilig maya faytujitanab waa laga dheeraan walistiyaadu ugaarsigu jaa-isu waa mad bannaa bikulli maa shay dhammaantii min asibaaci bahaalaha ka mida watuyuuri iyo shimbiraho cullima wax la baray in lagu ugaarsadaa in kaana haddii maca irsaalihi diritaankiisa maciisa mustarsilan mid darmi munsajiran mid joogsan waa inuu yahay bisajrihi joojintiisa oo mumtasilan dirmaya amarka qaadanaya mujtaniban kana dheeraan lilakli inuu cuno mima staada wuxuu ugaarsaday mukariran kaasoo soo celcelin xataa yuraa ilaa loo arka muctaadan mid caadaystay ila tuyuura shimbirihii mooyaane oo factabir ictibaari maa qad dukir waxaa la soo sheegay fiiha dhexdeeda walaakin lam yajib ma waajibin an tansajir inay joogsataa waajib maaha waxau leeyahay sheekhu gowracii halkaasuu inooga soo baxayoo halkana wuxuu inoo gelaya ugaarsigii wuxuu leeyahy ugaarsigu waa mid bannaan waxaana lagu ugaarsanayaa bahalaha wax alliyaaliyo wixii iyo shimbiraha wax la baray mid kastoo wax dhaawacdo wax kasabto oo yacni bahalahaasi aygii iyo harimacadkii iyo baaskii iyo wixii la midka ah uxillat lakum aayibaatu wamaa callamtum min aljawaarixi mukalibiina tucallimuunahuna mima callamakum allah fakuluu mima amsakna calaykum wadkuruu isma allahi calayh wataqu llah in allaha sariicu lxisaab aayaddaas ayaa tilmaamaysa oo ayibaadkii baa laydin xalilay wasaydu maa callamtum wixii aa wax barteen na wixii ay idiin qabteenna ayadana waa laydin xalaalayay idinkoo diri oo baraya wixii ilaahay idin baray waxay idiin qabtaan cunaba ilahay idhi, magaca ilahayna kuxusan haddaba shuruuddii tacliimta ayuu halkii noo gelayaaye wuxuu qabto markaa lagu cunayey waa in marka la dira uu dirmayaa buu leeyahay saaxiibkeedu markuu diru qaba yidhaahdo waa inay dirmaysaa waa mid shardiga koowaad ka labaadna waxa weeye marka la joojiya la yidhaha joogso waa inuu joogsanayaayo amarka uu qaadanaya shardiga saddexaad waaxaanuu ugaarhsadayna waa inaanu waxba ka cunaynin hilibkiisa isagoo dul joogo markuu qabto loo imanayaa ka afraadna waxa weeye waa in arrimahaasi ay ka soo noqnoqdaanoo loo arkaa mid markaa ka caado dhigtay oo mutacalli noqday oo mar iyo laba iyo saddex jeer waa in waxaasi ay ka soo noqnoqdeen yacni markii ugu horraysay aanay ahayn shimbiraha ayuu isagu ka soo reebayoo waxaa duula isaga wuxuu leeyahay shuruudda waa loo shardiyaa laakiin hal shardi unbaa loo shardiinoo ina joogsashadan loo shardiin waayo dee shimbir duushay arnigiisa riyadeeni joogso markaa iyadu ku joogsan mayso oo markaa iyada shardigaa looma shardiya lakiin saddexda kale waa loo shardiya walistiyaadu jaaizun waa bannaayeen bikulli maa shay dhammaantii min asibaaci bahalaa ka mida watuyuuri iyo shimbiraha oo culnimaa la baray in kaana hadduu yahay maca irsaalihi diritaankiisa mustarsilan mid dirmi munsajiran mid joogsan waa inuu yahay bisajrihi joojinadiisa mumtasilan oo amarka qaadan mujtaniban waa inuu yahay mid ka dheeraan ilaa kida culumi mastaada wuxuu ugaarsaday mukariran waa inuu yahay mid celcelin arrinka oo yacni dhowr jeer sameeyey xataa yuraa ilaa loo arko muctaadan mid ka caado dhigtay ila tuyuura shimbirihii mooyaane factabir waxaad fiirisaa maaqa dukir waxaa la soo sheegay shuruudan u ictibaari fiiha dhexdeeda walaakin lam yajib ma waajibin an tansajir inay markaa joogsato marka la joojiyo iyada waajib maaha wa shardu kulli saa'idin wadaabixin ugaarhsade iyo gowraca shardigiisa waxa weeye islaamuhu inuu islaam yahay ow sixatu tanaakuxi ama kala guursi waa inuu ansaxayaa wa ficlu kulli minhuma mid kasta ficilkiisa ayaa la shardiya oo falam yubax lama bannaynin maxtaka wixii isku xoqee min xayin mid noole bisayfin isku xoqee fandabaxa gowracmay dabad aw saadahu kelbun ama ay ugaarhsaday bilaa irsaalin dirid la'aan wasaydul acmaaki indhaala ugaarsigiisu aan lamyajid ma bannaana bixaalin xaalana laguma bannaano waxaydu goortii zaala sharduhu wusuula falaa tubix ha bannaynin ila aladii kii adragta xayan isagoo nool aada haleeshay ee wadubixa la gowracay mooyaane waxa uu leeyahay sheekhu daabixii baa halkan laynooga galay waxa uu leeyahay shardiga mid kasta oo wax ugaarhsanaya iyo wax gowracaya waa inuu islaam yahay amaa waa in kala guursigeenu oo ansaxayo oo markaa muslim iyo muslimad iyo kitaab iyo kitaabiyad ciddaynu kala guursannaa yuhuud iyo nasaaray haayeen ahlu kitaabka markaa kuwaana waa inoo ansaxaya yacni gowraca iyo ugaarsiga ahlu kitaabka waa inoo ansaxaya inaynu cunnaa iyo muslimiinta waa labadaasun labadaasun baa la shardiya wax kaloo loo shardiya inaanu qaangaar ahayn iyo ruux dumar ayaanu ahayn iyo waxa inaanu addoon ahayn iyo waxaasi waa iska meel soke waxaa kaloo la shardiyaa labadooda mid walba waa inuu ficil ka yimaadaa ficilkan gawracu iyo qasadku waa inuu ka yimaadaa kaa islaamka iyo kaa kitaabigana marka ma bannaana buu leeyahay haddii masalan neef mindi meel ka taagan intuu isku xoqa u gowracmo ama uu ku dhacaba ama mindi la tuuray ay ku dhacdo oo daesaa uu ku gowracmo ama ayuun intuu iska eriyadoo yani ugaadh iyadoon la dirin oo sidaa ku ugaadho kii indhaalaha isaga ugaadhsigiisu ma xalaaloobayo oo ma bannaanoo dee qasad baan ka ansaxaynoo waxa lawxu arkayaa ma jiro marka mar haddaan waxa qasada lahayn inuu markaa baal ku ugaadhsadaa ma ansaxayso haddii shardigii ugaarsiga haddaba la waayo oo acmuu noqday ama kan diray baan markaa kuwiiba ahayn ha bannayn buu ku leeya ugaarsigaa cunitaankeeda kii nolol lagu soo gaadhay xayaato mustaqirka isaga ku jirtay la gowracay mooyaane taasi marka waa bannaanta wixii aad ku ugaarsatay eygaaga aan wax la barin ee aada noloshiisa soo gaadhay cun baa nebigu le aad gowracday washardu kulli saa'idin wadaabixin islaamu weeye wasixatu tanaakuxi ama guuru kala guursu weyn waana ansaxaya wa ficlu kulli minhuma midkiisa ficilkii baa la shardiyaa oo falam yubax lama banayn limaxtagka kii isku xoqee min xayin mid noole bisayfin isku xoqee fandabaxa gowracmay waayo ficil baan jirin ciddii gowracaysa ka tegin aw saadahu kalbun ama ay ugaadhsaday bilaa irsaalin dirid la'aan وسيد الأعماء كي إن قال أو قال سيسو لم يجنوا بنانا بحال حرنا وحيث يقول هزال شرده شرد جيسي ماشى وكبح وقال سيسو فلا تبيح بنين إلا الذي كي أدركت حيا سوى نولا توقع ديموياني وذبح لقور عي ثم الجنين أرجيفك من مذكات من ذا عيك هذا يحل واحد نبي بغير ذبح قور على لا إذا حي فصل سوى نول هدي لصوصة رميه وكل جزء قيب كسو يرضع في الحياة لا ترى فنجس وهي إلا شعور تنفع تمها يدورتها وأنفع يسمويان وحوله يا شيخ جنينك يأرشيفك النيف لقورعي لقى الصو صارا حلال بيسونا نقول يعيد رحمة لقورعي ذكاة الجنين ذكاة أمي جنينك قورعيسو وقورعه يدمو haddii laga soo saaro isagoo nool bidakaati ummi ku xalaloon maayo dee waa in gaar loo gowracaa waxaa kaloo sheekhu raaciye waxa alliyaariye wixii nolol lagaga soo jaro alliyaariye wixii nolol lagaga soo jaro neef nool nijaas buu noqonayaa maa qudica min albahimati wahiya xayun fahiya maytatun bakti bay noqonaysaa wixii laga jaraa dee adhigii markaa neefkii ugu belida dacawo ka jarto يعني waa bakti ilaa shucuurun tanfacu dhogorta waxaa laga soo reebaa uun dhogorta ama mid geel ha ahaatee ama mid riyad ama mid idaad ha ahaatee ee ayaga waxaa lagu intifaacsanaya wa min aswaafiha wa awbaariha wa ashcaariha ahaafan ilahi wuxuu inoo tahay ahaaf in laga samaysto taas iyadu wax dhibaato ah ma laha oo shucuurtaa iyo dhogortaasumaa laga soo reeba uma aljiniinu min mudakaatin urjiifkii mid la gowracay ka ahaaday yaxillu waa xalaaloobaya biqayri dabxin iyadan waxba la gowracin laa idaa xayan fusil haddii isagoo nool la soo saaro maya wa kullu juzin qayb kastoo fi lxayaati wa kullu juzin qayb kastoo yuqdacu fi lxayaati nolol lagaga soo jiro xoolaha fa najisun weeye ilaa shucuurun tanfacu timaha iyo dhogortaa anfacaysa mooyaane baabul acimati accimadii buu baabiyeeyey waxaa la quudanayey macnaha wixii oo xalaal cunitaankiisu uu bannaanay iyo cabitaankiisa wixii xaaraanta ahaa walxayawaanu buu yihi xayawaanku in yakun hadduu yahay cinda alcarabi mustakhbathan mid la xumayso yakun xaraaman mujtanab xaraam laga dheeraaduu noqon oo mustataaban cindahum mid agtooda la wanaajistay buu ahaday lan yaxrumaa xaaraan noqon maayo in lam yarid fi sharci nasu fiihimaa waa haddii aan wax nasi ku soo aroorin labadoodaba wamaa kii lahu sugnaaday min asibaaci bahalaa ka mida naabun mici yacduu biyuu ku collaytaba fa mancuhu diiditaankiisu sawaabun weeye wamaa kii lahu sugnaaday min atuyuuri shimbiraa ka mida mikhlabun cirdi yasuu bihi uu ku boodu wax ku qabta isna famnachu diidkaana fahuwa lmadhabu sidaa weeyaan madhabku waxau leeyahay sheekhu xayawaanku haddii carab agteeda waa dad hodannimo weliba iyo barwaaqow saaxiiba iyo dabeecooyin wanaagsan haddii agtooda mustaqbad uu ku yahayo wuxun ay ku tiriyaan xaaraan laga dheeraaduu noqonaya haddii mustataabiya waxay wanaajisteen uu yahayna xaaraan noqon maayo waase haddii aanu ku soo aroorin wax nasi haddaanu ku soo aroorin weeye marka loo noqonayo istikbaadkooda iyo istitaabadooda waa marka aan wax nasi ku soo aroorin haddii la nasku ku soo aroorin waxaasi waa xaaraan sida doofaarkii oo kale dee carab o dhan bay wanaajisata markaa laga aqbali maayo haddii wax la xalaaleeyey ay istiqbaadsadaan ah xaaraantana xumaanta yacni tayibaadkana waa laga xalaa xabaa'istana waa laynaga xaaraantinimiyey ee caqligana waxaa lagu ogaaday inaanay caalam oo dhammi dee wixii wanaajisan karin xumaysanna karin oo dee isuguma wada iman karaan barhkoodun bay noqonaysaa dee barkinan kuwaa marka qur-aanku uu ku soo degay ee lagula hadlayo ee diinta marka carabiga ay ku soo degtay kuwaasunbaa loola noqonayaa bay idhahdeen welibana waa dadka dee hodanka ah ee markaa waxhaysta baa layle dee reerbaadyaha laga yaaba inay markaa wax walba iska cunaan iyaga waxbaa laga weydiin maayo haddaba wuxuu markaa sidii xadiidku tilmaamayay wuxuu inoo tilmaamayaa wax allayaaliyo wixii bahalaha ka midee micile uu ku colaytaba xayawaan kale wax ku yeelayay libaaxii shabeelkii yeeyii eygii waxii la midka ahaa xaaraan weeye isagu shimbirahana wixii ciddi leh oo ku waxyeeleeyo waa gorgorkii iyo baaskii iyo aboodigii iyo qormurxii iyo waxaa la yaalay wixii la midka ah isaguna xaaraan weeye walxayawaanu in yakun cinda alcarabi mustaqbatan hadduu yahay yakun xaraaman buu noqon mujtanaban laga dheeraado ow mustadaaban cindahu mid agtoo la wanaajistay buu ahaaday lan yaxruma xaaraan noqon maayo in lam yarid fi sharci nasun fiihi ma haddaanu kusoo aroorin wamaa lahu wixii u sugnaaday min asibaaci bahalaa ka mida naabun mici yacduu bihi uu ku collaytabaa famancun sawaabun diidmadiisu waa sawaab wamaa lahu wamaa kii min aduyuuri ka mida lahu mikhlabun uu sugnaaday ciddi yasuu bihi uu isa ku waxyeeleeyo uu ku collaytamo famnacuu isagana diidka walmadhabu weeyaan walya'kul ilmudar kala dhibaato ha cuna kala dhibaato geliya gaajo darteed xaydu ashfaqa marka uu cabsado min maytatin bakti aklan ha ka cuna yasudu ramaqa uu nafdiisa ku celiyo wa maytataani laba bakti xallata xalaal ayay noqdeen bikayri shakin shaki la'aan fii xillihaa xalaalnimada aan laga shakisanayn wahiya aljaraadu waasamak waa ayaxa iyo kalluunka waxurimat kullu dimaa dhiigyaaroo dhanna waa la xarimay waa dimaa cuyda waxaa la ogaaday fii manciha diiditaankeeda ila tixaala beeryarada iyo walkabida beerka mooyaane halkana laba masalo oo kale ayuu inoo raaciyey sheekhi wuxuu yidhi qofkii mudarka ahaa ee nafdiisa uga baqaday geeri ama xanuun daran wax alaala hadduu waayo waxaa u bannaan bakti inuu wax ka cuno inta uu ka cunayaana kana dhergi maayee waa wuxuu ramaqiisa iyo ruuxdiisa un uu ku ilaaliya ayuu ka cunayaa baktigii ka dhergi maayo waxaa kaloo halkan ayana inooga hadlayaa de waa si aayadda qur-aanka ay tilmaamaysa man idura fii makhmasatin hayri mutajaanifin liifmin fa ina allaha gafuuru raxiim faagaajo darteed loo dhibaato geliyey yacni inuu cuno ayaa markaas u bannaa baktigii iyo wixii laga xaaraantinimeeyey waxaa kaloo halkan inoogu sheegayaa laba masalo oo laba waxay leeyihiin ummadda nebiyulahi moxamed laba mayd oo xalaal ah waa ayaxa iyo kalluunka aljaraad waasamak yacni iyagu wax gawraca maraya marka kana la qabto kana laga soo saaro badda iyagoon la gawracin baa la cunaya taasi waa mid aljaraad wasamak weeye ta labaadna waxa weeye wax xaaraana dhiig oo dhan baa xaaraana kii masbuuxaabaa xaaraana waa limaa cuhida fii manciha ee wixii lagu ogaaday diidmadooda ilahay baa yidhi xurrimat calaykum maytatu waddamu ilaahay baa inaga xaaraam yeelay waxaa laga soo reebay uun aatixaala walkabid waa beeryarada iyo beerka waa iyagoo dhiig fadhiyaha ayaa haddana laynoo banayay uxilla laa maytataani wadamaani almaytataani alxutu waljaraad wadamaani alkabad waaatixaal waxaa naloo xalaaleeyey laba bakti iyo laba dhiig labada bakti waa kalluunka iyo ayaxa labada dhiigna waa beerka iyo beeryarada labadaasina waxrana waa dhiig walyakul ilmudaru kaala dhibaato geliya ha cuno xaydu ashwaqa marka u cabsada nafdiisa min maytatin bakti aklan ha ka cuno yasudu rabaqa nafdiisa uu ku celiyo wa maytataani laba baktina xallaataa xalaal bay noqdeen bikayri shakin fii xillihaa xalaalnimada iyadoo aan laga shakisanayn wayoljaraadu waa ayaxii iyo wasamag kalluunkii waxurrimad kullu dimaa dhiigyaaloo dhanna waa la xaraam yeelay limaa cuida waxaa la ogaaday fii macaadiidideeda ee ee qowlkaa ilaahaya ila dixaara beeryarada iyo walkebida beerkii mooyaane baabu udxiyati waxaa udxiyada la yidhaah ayuu baab yahay udxiyada waxaa ismu limaa yudbaxu waxaa la gowraco ee ama lo-a ama geela ama adhiya ilaahay loogu dhowaanayo maalintaa ciiddaa rafo ama ciidu naxriga ayaa la yidhaahdaa waktii ugu horreeya la sameeyaa barqadaa la sameeye saasaa udxiyo loogu magacaabay fasalli lirabbika wanxar rabbigaa u tuka salaaddii ciidda wanxar gowracna udxiyada nebiguna laba wan ayuu ku udxiyaystay ayaa sugnaatay u geesane amlaxoo markaa cadcad u geesane ama markaa madowbacda yusannu lilmukallafi waxaa loo sunneeyay aludxiya bishaati dacn lax adhiya inuu ku udxiyaysto akmarad sunajiyaha sanad dhammaysatay waa sana ayaa sunayaha la yidhoo la tasqiiriyey hal sana u dhammaadeen ow bianiy ama mid la soilka baxay oo min maczir iyo ow min baqarina kilaahumaana fii aalii acwaami sanadaha kii saddexaad qarra uu ku sugnay